shirikaanya welibaa diiradda laga saaray sidii bulshada puntland iyo uga faa-iidaysadii lahaayeen kheyraadka ka jara deegaanada maamulkaasi gaar ahaana malaayka maadaama dalka soomaaliya uu suliya xeeboonka dheer qaaradda afrika shirikaanya welibaa guubro ku haya madaxdoonka sare ay tiheda maamulkaas wasiirka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda ee puntland rashiid maxamuud yuusuf iyo weliba bulshada maamulka xasanka baaqi inay uga faa-iidaysadaan sidii aan la bahan lahayn kheyraadka dalkan usleya gaar ahaan malaayka waxaa mar walba xusid mudan inaan mar walba xasuusano in ilaahay dowladdan iyo dalkan puntland uu ku manaystay bada dherarkeedu yahay kun iyo lix boqol iyo konton iyo sideed kilomitr kana soo bilaabata golhagoog ilaa iyo laasqoray wasaaradda mas-uuliyaddeedu waa horumarinta iyo maareynta iyo ilaalinta kheyraadka badda ee dowladda puntland sidaan wada ognahay waxaa mara waa badweynta hindiya iyo badda maxaan ku dhahdaa badda cas labada dhinac ka mara waxaa jirta oo kale badahan gacanka la yidhaahdo xagga iyo cumaanka imaana waa badda saddexaad dadku mar walba waxay yidhahan waa laba bad laakiinse waa saddex bad baa iskugu imaanaysa waxaa ka dhaca meelaha biyaha iska laba rogaan ayaa ka dhacda ilaahay wuxuu ku manaystay dowladda puntland iyo dadka puntland bad iyo kheyraad aada u badan oo dabiici ah oo u baahan mar walba laga faaidaysto marka ka faaidaysigaas iyo maxaan ku dhaha kheyraadka ilaahay siiyey ayaan maanta waxaanu qayb ka tahay inaan shirkeeda iskugu nimaadno annagu iyo dhammaan wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda waxaanu sameynay maxaan ku dhahdaa ii sheega xog ururin waxaanu sameynay intaanu samayn karin waa soo waa soo qaadanay oo xog waa soo ururinay annaga iyo shaqaalaha iyo qayb ka mid ah waxaanu safar ku tagnay ilaa iyo garacad ilaa iyo maxaan ku dhahdaa boosaaso waxaa noo dhiman qaar maxaan ku dhahda agaasimaha guudna wuxuu tegay ilaa iyo laas qoray marka xeebaha oo dhan badanaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waanu marnay intii loo baahnaa marka waxaan mar walbaan ognahay aan darisnay aan soo aragnay baahida dadka ay ay qabaan dadka kalluumaysatada ama dadka xeebaha degan baahidu waa badan yihiin wax badan baa loo baahan yahay in la hormariyo wax badan baanu soo aragnay maantana waa waxaan doonayno inaan iisoo bandhigno ama isla aragno ama ka wada hadalno ama ka wada doodno